magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacay iska hor imaad culus oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkan ayaa sababay khasaare nafeed iyo argagax ku dhacay dadka shacabka ah ee ku nool xaafadda iska hor imaadka ayaa waxa uu ka dhacay degmada dharkiinley gaar ahaan xaafado ganacsi ah iyadoo la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba askari halka dhaawaca ka dhashay aan si rasmi ah loo cadaynin goobjoogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in rasaas culus la isweedaarsaday muddo kooban taas oo sababtay in la xiro goobaha ganacsiga iyo waddooyinka wararka laga helaya ayaa tilmaamaya in muranka ciidanka uu ka dhashay lacaga baad ah oo laga qaaday dad rayid ah khilaafka ayaa ugu dambeyntii isku bedelay dagaalka foolka fool ah waxaana rasaasta lis dhaafsaday ku dhintay laba askari oo ka tirsan labada dhinac dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lagu eedeeyo cadaadis joogto ah baad iyo xarig aan sharci ahayn iyo falal kale oo lid ku ah nolosha dadka shacabka ah